cali jeyte cismaan waa gudoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabeelle ee shisheeyaha la shaqeeya wuxuu ka hadlay dhibaatooyin cusub oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada liyu booliis ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan jeyte ayaa sheegay in liyu booliiska ay xabashadu ku shaqaystaan ay soo gaareen deegaano hoos yimaada degmada feerfeer halkaasna ay ku dhibaateeyeen dad rayida askariga ee ciidanka ee waddan kale ka tirsan ee inta soo gudbay xuduud waddankala leeyahay ka wada nabadgelyo darro aniga ma garanaya waxa uu ka macaashay meeshaa nabaddarraa ka jirta waxaana wada ciidamada new boliis danta ay ka leeyihiin aniguma garanayo hadda ka hor waannu ka wada hadalnay cali jeyte ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada liyu booliisku ay deegaanada hiiraan u arkaan dhul ay xabashidu leedahay saraakiisha booliiska ee halkaas inoo jooga marka ay ka hadlaan dhibaatada ay wadaan liyu booliiska waxaa loogu jawaabaa etoobiya kaagala hadli maayo ayuu yidhi jeyta oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabeelle waxaa calan etoobiya suran yahay lix iyo toban kilomitir iyo bar ayuu gudaha soomaaliya suran yahay waxay maanta kula hadleen ciidankii booliiska ee deg joogay feerfeer soomaaliya joogay taliyihii saldhigga cabdidheere anigu etoobiyaan joogaa etoobiyana kaala hadlin mayo meesha ay joogaanna waa inta ka dhexaysaa waddadii dareerto iyo maxamuud gacal inta ka dhexaysa ninka sarkaalka ee derajo ciidan wata ee jughrafikali garanaya ee asoo garanaya meeshaas inta yimid dhahaya etoobiyaan joogaa ilaahay baan idinku dhaariye sowsansaan colaadeed maaha cali jeyte guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabeelle ayaa sheegay inuu gumaysi u arko calan ay xabashida leedahay in laga taagay deegaano hoostaga degmada feerfeer laakiin taa beddelkeeda cali jeyte gumaysi uma arko magaalada beledweyne oo ay ku sugan yihiin kumanaan etoobiyaan ah kuwaasoo calankooda meel kasto ka taagtay